gudoomiyaha degmada buuruburti ee gobolka hiiraan xasan maxamed cabdi oo u wehliyo duqa magaalada saadaam cabdi iidow ayaa herega ka jaray ceelbiyoodka qansaxare oo dib u dayactir lagu sameeyey ceelbiyoodka qansaxare ee degmada buuruburti ee gobolka hiiraan oo markii hore soo gaaray burbur ayaa waxaa dib u dayactir ku samaysay hay-adda i o m oo kaashanaysa maamulka degmada saadaam cabdi iidow duqa degmada buuruburte ee gobolka hiiraan ayaa hay-adda i o m ugu maxad celiyey dib u dayactirka ay ku samaysay ceelbiyoodka labaad waxaan u mahad celinaynaa hay-adda i o m oo mashruuc ku fulisay ceelka qansaxle nimanka maamulka ceelka ka ahna ayagana waa u mahad celinaynaa oo si wanaagsan oo qurux badan ula shaqeeyey hay-addaas i o m waxay ka fiican tahay hay-ado badan oo degmadan ugu talagaleen marar badan inay mashaariic ka fuliyaan sababtoo mashaariicda qaar dayactir basay ka dhigi jireen oo hadda inay solar system solar hadda hay'adan IOM waxay fulisay solar system waxay samaysay naaliyaashii waxay u samaysay haantii weyneed oo boqol iyo kontonka qaadaysay oo lixda lugood lahayd waxay u sameeyeen naaskii waa u hagaajiyeen waxay sameeyeen matoorkii iyo qolkiisa waa u hagaajiyeen waxaan rajaynaynaa ceelasha hadda codsiga ay dirsadeen inuu ceelkaas xaafadihii badankood uusan ku filnayn oo xaafadaha qaar uusan gaari karin biyihiisii saxda uusan u gey karin in ceelkaas ceelka si weyn oo ka qurux badan loo habeeyo ayagana waa ka rajayna inay ugu soo jawaabaan baahiyaha deegaanada ka jiro oo khawaarijta lagu xoreeyey iyo kuwa hadgudub xoraanka sugaaba in ayagana wax looga qabto oo la gaarsiiyo nimcadaas iyo quruxdaas iyo wanaaggaas iyo ceelalkaas faraha badan xasan maxamed cabdi gudoomiyaha degmada buruburte oo xeragga ka jaray ceelbiyoodka qansaxare ayaa bogadiyey dib u dayaatirka lagu sameeyey
maanta xarag jarnay ceelka qasaxle oo runtii mashruuc ay ka fulisay hay-adda iom runtii mashruuc aada u ballaaran ayay fulisay hay-adda aad iyo aada ugu mahad celinaynaa waxyaabo aada u badan ayay ka qabteen ceelkan hadday noqon lahayd haantii oo haan saddex lix lugood leh boqol iyo lixdan fuusto qaada matoorkii soolarkii sidoo kale baraakadihii barkadihii iyo qololkii la jiifo lahaay marka mashruuc runtii aada looga faa'iidaystay ceelkan inuu u baahnaa baahi oo u qabay annaga ka maamul ahaan markii baahidaa ay noo sheegteen maamulka ceelka qasaxle waxaa codsiyo u dirnay hay-adaha kala duwan hay-addii ugu horreyso nooga soo jawaabtayna iom ayay noqotay oo runtii si qurux badan mashruucaas u fulisay weliba wakti kooban waxaa inta badan hay-aduhu markii mashaariicda ay fulinaan waxay qaadataa wakti aada u dheer oo sannado ah maalinkii aan dhagax dhigaynay waxay ahayd mey bisha mey dhexdeeda haddana juun ayaan ku jirnaa oo aakhirkeedii aan mari haynaa waad dareemi kartaa muddo marka laba bil aana dhammayn in mashruuc intaas la eg lagu soo gebagabeeyo si kastaba ceelbiyoodka qasaxare ee dibudayactirka lagu sameeyey islamarkaana maanta xeragga laga jaray ayaa ka mid ah ilaaha biyo ee degmada buuruburte